bsmi illaahi الraxmaan الraxiim fasl fi dikri الصaxaabaةi اlkiraami wabayaani mazaayaahum calى gayrihim wالtacriifi bima yajibu lahum min almaxabaةi wاltabjiili wataqbiixi man aadaahum qaala naadimu raximah اllah walaysa fi lummati kaالصaxaabة fi اlfadli wاlmacruufi wاlإsaabة fainahum qad shaahaduu اlmukhtaara wacaayanuu اlasraara waاlanwaara wajaahaduu fi اllahi xataa baana diinu اlhudaa waqad sama اladyaana waqad ataa fi muxkami الtanziili min fadlihim maa yashfi lilghaliili wafi اlaxaadiiثi wafi اlaahaari wafi kalaami اlqowmi wاlashcaari ma qad rabaa min an yuxiita nadmii can bacdihi faqnac wakhud can cilmii waxdar min alkhawdi aladii qad yusrii bifadlihim mima jaraa low tadrii fainahu can ijtihaadin qad sadar faslam adala allahu man lahum hajar wabacdahum fataabicuuna axraa bilfadli huma taabicuuhum turaa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah salى allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd waxaa sheekhu fasalkan u guntay raximahu llah inuu ka hadlo saxaabada iyo fadaaishooda oo waxa weeyaan hada faslu fi dikri الصaxaabati اlkiraam kani waa fasal loo guntay xuska iyo sheegista la sheegayo saxaabadii sharafta badnayd wa bayaani mazaayaahum calaa gayrihim iyo caddaynta la caddaynayo mumayizaadkii iyo khasaaistii keyrkooda ama dadka kale ay dheeraayeen watacriifi bima yajibu lahum min almaxabati watabjiil iyo tacriifin la tacriifinayo o la qeexayo waxa saxaabada u waajibay ee jacayl iyo weyneyn ah wa taqbiixi man aadaahum iyo xumaynta la xumaynayo ee la tilmaamayo foolxumada ficilka qofka dhiba ee af iyo adinba ku dhibaateeya saxaabatu rasuuli illaah ridwaan ullaahi calayh waxa uu sheekhu yidhi markaa walaysa fi lummati kaasaxaaba fi lfadli wاlmacruufi wاlisaaba waxau yihi walaysa fi lumma ummadda nebi muxamed dhexdeeda kuma sugna kasaxaabati saxaabadii wax la mid ah markii uu ka soo hadlay sheekhu ambiyada iyo fadaaisha ay leeyihiin iyo khasaaistii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa halkanna wuxuu tilmaamayaa dee nebi moxamed dabadii ummadda saxaabada cid ka horeysa oo ka fadli badanay inaanay jirin oo sida rasuulku uu u yahay khayru nnaas khayru alambiyaai waalmursaliin ee ummaddiisuna ay u tahay khayru lumam ayaa ummaddiisana waxa ugu sii mudan saxaabadii rasuulka oo ilaahay marka uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas cidda ugu horeysay soo gelaysaa waa ayo waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh yacnii dadka kalena iyagay tabacu yihiin oo khayrkiiyo wanaagga ay ku raacayaan laakiin cidda ugu horeysay soo gelaysaa kuntum khayra ummah waa kuwii lagula khitaabayay aayadda lagula hadlayey ee nebi moxamed la joogay asxaabtiisa ahaa ridwaan ullaahi calayhim kadalika nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka ku tilmaamay xadiidka saxiixa khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum fadaaisha saxaabadu markaa way tiro badan tahay muxamedun rasuulu اllah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau beynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana hadihi اlaaya muxamedu rasuulu اllahi wاladiina macahu ashidaau cala اlkufaar waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamayaa nebi muxamed inuu rasuulkii ilaahay ummadda usoo diray yahay kuwii la joogayna ay ahaayeen kuwo gaalada ku ad adag dhexdoodana isku naxariis badan dabeed ilaahay wuxuu tilmaamay yacnii acmaashooda iyo fadaaishood iyo wanaagga ay samaynayaan taraahum rukacan sujada yacnii acmaasha ugu qiimaha badan ee dadaalka ugu badan iyo danaynta ay siiyaan waxaa ka mid ah dee salaada sujuudiya rukuucda leh ilaa aayadda aakhirkeeda ilaahay ku yidhi liyakiida bihim اlkufaar markuu ilaahay tilmaamay sida saxaabada uu xoojiyey u farabadiyey nusrada iyo guushiyo gargaarka uu siiyey maxaa tacliilkii laga dhigay liyakiida bihim اlkufaar si gaalada uu ugu cadhogeliyo waxay mufasiriintu yidhahdeen ay kaharahum waqawaahum liyakunuu hayda lilkaafiriin waxa ilaahay u xoojiyey oo u farabadiyey si ay cadho iyo ciil ugu noqdaan kuwa gaalada ah oo macnaha gaaladu dee markay saxaabadii rasuulka farahooda iyo awooddooda iyo tamaasugooda iyo cizadooda markay arkaan dee gaalada way cadhogelinaysa oo ku farxi maayaan waa halka imaamu maaligna uu ka yidhi man yugiiduhu asxaabu rasuuli illaahi fahuwa kaafir maadaama ilaahay uu yihi liyakiida bihim اlkufaar ninka asxaabta rasuulku ay cadhogelinayso ee nacaya ee u cadhoonaya ee caayaya waxa weeyaan dee waa gaal buu yidhi liyakiida bihim اlkufaar waayo saxaabada rasuulka dee kama cadhooda mana naco ilaa kaafir ayaa uu yidhi waana inoo iman doontaayo saxaabada rasuulka dadka wax ka sheega dee aqwaal baa ku jirta waxaase ugu xoogan haddii qofku saxaabada wax uga sheego wax cadaaladooda iyo diintii ay soo naqliyeen dhaawacayo waxyeelaya waa kufri kadaalika cumuuman saxaabada oo ilaahay dee cadaalad iyo ammaan iyo taskiye u siiyey caam ahaan qofka u wada caaya ee cadaaladii alla uu siiyey u diida iyaduna waa kufri laakiin aaxaad usaxaaba yacni afraad saxaabada ka mid ah waxaan diintii iyo cadaaladoodii dhaawacayn oo ka hooseeya qofka ku ceebeeya axad saxaabadii ka mid ah afraad ka mid ah oo fulaynimo ama gacan adayg ama cilmi yaraan waxyaaba shakhsi ah oon diintii calaaqa la lahayn waxa weeyaan culimmadu waxay dhahdeen taasi waa fisqi oo kufrigii akbarka ahaa ma aha laakiin waxa diintooda iyo cadaaladooda dhaawacaya qofka ku duraa waa kufri waxa uu sheekhu yidhi haddaba walaysa fi lumma ummadda nebi muxamed kuma sugna dhexdeeda ka saxaabati saxaabada wax kula mid ah fi lfadli xagga fadliga iyo walmacruufi xagga wanaagga iyo walisaabati xagga asiibidda xaqa ay asiibayaan macnaha saxaabada fadliguu alla siiyey wanaaggii iyo macruufkii ay ku sugnaayeen iyo waafiqidda xaqii alla uu soo dejiye ay waafaqayaan ay asiibayaan wax kula midihi ma jiro walidaalika ibnu mascuud muxuu lahaa man kaana minkum man kaana mustanan falyastana biman qad maat ruuxa doonaya cid inuu ku daydu waddadoodii maro ha maro waddadii kuwii dhintay ha ku daydo fa ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna waayo qofka nool fitno aamin loogama aha ulaa'ika asxaabu muxamadin kaanuu afdala hadihi اlummah waabarahaa quluuban waacmaqahaa cilman waaqalahaa takalufa wuxuu ihi kuwaasi waa asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa ummaddan kuwii ugu fadliga badnaa ee ugu samafalkiiyo wanaagga badnaa xagga qalbiga ee cilmigooda ugu xeel dheeraa xagga cilmiga iyo fiqiga ee ugu yaraa xagga takalufka oo yacni dad wax isku dhibo oo mutakalifiina may ahayn ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi waliiqaamati diinih waxa ibnu mascuud uu yidhi ilaahay wuxuu u doortay nebigiisa inay la saaxiibaan oy asxaab u noqdaan ilaahay diintiisana ay toosiyaan oo ay u gargaaraan facrifuu lahum fadlahum waatabicuuhum calaa aahaarihim fadligooda u garta oo u qiro u garaaba waxaanad raacdaan raadkooda iyo aahaartoodii watamasakuu bima istaطactum min akhlaaqihim wa siyarihim fainahum kaanuu cala alhadyi almustaqiim waxaanad cuskataan in alla inta awooddiinna iyo karaankiinna ah yacnii dariiqoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii ku dhaga waayo waddadii toosnayd ee nebi moxamed u jeexay ayay ku sugnaayeen idan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim dee waxay haystaan wax aan khayrkood haysan oo dad waxa weeyaan waxyigii xaadiray oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam la noolaaday safarkiisa iyo nagaadigiisa jiifkiisa iyo jooggiisaba yacnii dee dad goobjoog ahaa oo xaadir ahaa dee laysa alkhabaru kalmucaayana washaahidu yaraa maa laa yara alghaayb walow aynu bilghayb yacni ku rumaynay iyadoo uu inaga maqan yahay oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aynaan arag aynu sunnadiisi iyo hadigiisi iyo waxyigii loo soo dhiba aynu rumaynay haddana dee cilmulyaqiinka iyo caynulyaqiinku isku martaba ma aha qofka wixii indhihiisa ku arkay isdultaagay iyo qofka saxaa'iftii iyo kutubtii iyo cilmiguinu soo gaadhay dee marnaba iimaankoodu isku darajo noqon maayo marka calaa kullin yacni fadliga saxaabada u sugani waa fadli aanay cidina ku gaadhayn haddaba saxaabada rasuulka yacni cilmi hadday tahay cibaado hadday tahay jihaad hadday tahay soom hadday tahay qur'aan hadday tahay wax kastoy sameeyeen waa lagaga dayan karaa waana suurtagal inaad samayso oo cilmigii inaad barato cibaadadii inaad camirto soonkii inaad soonto jihaadkay jihaadeen inaad jihaado kullu haada waa wax laga daba samayn karo laakiin saxaabadu waxay lahaayeen miiso cid kale aanay ku dayan karin kuna gaari karin waa maxay miisadaas axsanta waa suxbada fadliga suxbada ayaa heli karaya yacni qofkii wuu jihaadi karaa wuu cibaadaysan karaa wuu soomi karaa wuu salaadi karaa laakiin suxbatu rasuulilah ma heli kara idan miisatu suxba waa miisada ay saxaabadu khayrkood kala gaar noqdeenee cid ku gaari karta aanay jirin wax kasta haddii lagaga daydo dee miisatu suxba ayaan cid alle cid ku gaadhaysa aanay jirin oo iyaga u gaar ahayd taasaan cidina ku gaadhayn haddaba xagga isaabada halkaa mas'ale ayay ahlulcilmigu ka hadlaan qowlu saxaabiyi hal huwa xujatun aw leysa bixuja maadaama isaabada xaqa ay iyagu u badnaayeen xaqa in la asiibo dee hadalka saxaabigu uu yidhaahdaa xujo ma yahay la qaadanayo mise xujo ma aha ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa mutabacee la qaadanaya waa keliya maa qaala allahu wa qaala rasuuluh allah iyo rasuulkiisu waxay yidhahdeen bes oo xataa qowlu saxaabi leysa bixuja culimmada qaarna waxay yidhaahdeen sida ibnu cuthaymiin oo kale uu rajaxayo yacni qowlka saxaabigu waxa uu xujo ku noqonayaa bialaaثati shuruud kow allaa yukhaalifa nasan nas inaanu khilaafin nas meesha hadduu yaallo dee hadal saxaabi maba imanayo qaala allahu qaala rasuulu baa la raacaya iyo anlaa yukhaalifa saxaabiyan aakhar saxaabi kale inaanu khilaafin oo hadalkii uu yidhi saxaabi kale hadduu ka hor yimaado dee hadalkiisu xujo noqon maayo ee labadooda waa la kala rajaxayaa oo ka daliilka u dhow unbaa la qaadanaya laakiin midna qowlkiisa waa xujo la odhan maayo mar hadday saxaabadii iskhilaafeen wa an yakuuna mashhuuran bilcilm inuu yahay saxaabigu mid cilmi iyo fiqi iyo diinta barashadeeda dee caan ku ahaa ilan saxaabadu isku rutba iyo isku darajo may ahayn xagga ishtiqaalka cilmiga marka saddexdaa shardi haddii la helo oo nas aanu khilaafin saxaabi khilaafina aanu jirin cilmi iyo fiqina lagu yaqaano yacni hadalkiisu dee wixii aan nas loo hayn hadalkiisa waa loo ictimaadaya waa xuja haddiise nas la hayo dee maba imanayso horta qowl saxaabi ma xuja mise ma aha waayo asalkii baa la hayaa waxau ihi walaysa fi lummati ummadda kuma sugna kasaxaabati saxaabada wax kula mid ah fi lfadli xagga fadliga iyo walmacruufi xagga wanaagga iyo walisaabati xagga asiibidda xaqa ay asiibayaan ay haleelayaan wax saxaabadii kula mid yihi ma jiro waxa uu sheekhuu yihi fainahum maxaa yeelay saxaabadu hada tacliilu walaysa bidaliil yacni daliil ma aha laakiin wuu cilaynayaa wuxuu ku sababaynayaa dee iyagu goobjoog bay ahaayeen waxaa u muuqday markaa waxaan hayrkood u muuqan waxau yihi markaa fainahum maxaa yeelay saxaabadu qad shaahaduu waxay arkeenoy goobjoog u ahaayeen almukhtaara nebigii la doortee dadka laga doortay isaga ayay yacni arkeen oo ay la joogeen wa caayanuu waxay arkeen al asraara asraartii qur'aanka iyo macaanidiisii ayay arkeen oy cid walba uga dhowaayeen walanwaara iyo nuurarkii ay lmushriqati min alkitaabi wasunna iyo iftiinkii ka soo burqanayey ka soo ifayey kitaabkiiyo sunnada ayay arkeen nuurkanna waa macnawi ee xisi ma aha oo macnaha kitaabka iyo sunnadu waxay leeyihiin iftiin macnawi ah oo iftiinka macnawiga waxaa loo jeedaa dee waxa sida tooshka aad wadadaad maraysa ugu iftiinsato ayaad aayadda iyo xadiidkana ugu iftiinsanaysaa halka aad diinta u marayso xaqu waa maxay baatilku waa maxay towxiidka shirkiga sunnada bidcada waxaa kuu kala iftiiminayaa de waa kitaabka iyo sunnada iftiinkana waa lagu tilmaamay waxyiga oo allah wuxuu yidhi yaa ayuha الnaasu qad jaaءakum burhaan min rabbikum waأnzalna ilaykum nuura mubiina dadkiiow waxaa rabbigiin xaggiisa idinka yimid xujo iyo aayaad cadcad waanzalnaa ilaykum nuura mubiina waxaananu idiin soo dejinnay iftiin cad dee iftiinka culimmadu waxay yidhahdeen waa iftiin macnawiyahoo sida iftiinka xisiga adduunyada tooshka ama laambadda ama faynuuska wax loogu ifiye loogu iftiimiyo sidaasoo kale ayaa nuurka waxyiga ee macnawigiihina dee xaq iyo baatilka kugu- kugu kala iftiiminaya oo aad waddadaad ilaahay u marayso aad ugu iftiinsanaysaa sida tooshkaba waddada adduunyada aad ugu iftiinsato oo dee siraatulmustaqiimku waa jid macnawi ah yacni sida waddada adduunyada xisiga aad maraysa habeenka mugdiga ah waxaad haysato aad ugu iftiinsato sidaasoo kale ayaa siraadkan ama jidkan ilaahay ku gaadhsiinaya macnawiga ana nuurka macnawiga kuu iftiiminaya oo nuurulkitaabi wasunna waxau yidhi markaa fa inahum maxaa yeelay saxaabadu maxay ku muteen yacni in waxa weeyaan dee lagu daydo oo wax la mid ihi aanay jirin waayo fa inahum saxaabadu qad shaahaduu waxay arkeenoy goobjoog u noqdeen almukhtaara rasuulkii dadka laga doortay ay almustafa wa caayanuu waxaanay arkeen alasraara ay alasraar alqur'aaniya asraartii qur'aanka iyo macaanidiisii bay arkeen oy hoos ugu dhaadhaceen iyo wal anwaara yacnii iftiinadii iyo nuurarkii macnawiga ahaa ee ka soo ifayey kitaabkiiyo sunnada ayay arkeen wajaahaduu waa jihaadeen saxaabadu fillaah ilaahay dartii ayay u jihaadeen xataa baana ilaa uu caddaaday diinu lhudaa diintii hanuunku ilaa ay caddaatay walxaalna diintaasi ay caddaatay qad samaa diintaa hanuunku ay ka kor noqotay aladyaana diimihii kaloo dhan waayo diinta nebi moxamed markii lagu soo dejiyey ayaa jamiicu ladyaan la nasakhay dee mar hadday mansuukh noqdeen waxaa ka sarreeya waa diin lislaam iyaguna waa hooseeyaano waa laga tegey waayo dee waa mansuukh in lagu camal falaana ma bannaana waxa uu sheekhu ishaarayaa qowlullaahi caza wajal huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kulih ilaahay subxaanah waa kii nebi moxamed rasuulkiisa u soo diray dadka kuna soo diray bilhuda wa diini alxaq hanuunka iyo diinta xaqa waa kii ku soo diray alcilmu annaafic walcamal asaalix maxaanuu ugu soo diray liyudhirahu cala addiini kulih si uu uga sarraysiiyo diinta xaqa ah diimaha kaloo dhan wa ficlan diinta islaamku waxay noqotay mid ka sarraysa jamiica aladyaan ehelkeeduna ay ka sarreeyaan jamiica annaas laakiin waa goorma waa cindamaa kaanuu mustaqiimiina cala hada addiin waa markay dadku ahaayeen dad ku toosan diinta islaamka iyaga iyo waxay ictiqaadsan yihiinba dee waa ka sarreeyey adyaanta iyo dadka kaloo dhan laakiin markay ka baydheen ay diintii ku toosnaan waayeen ayay dadka islaamkii i noqdeen dad waxa weeyaan la daciifsado oo la dulaysto oo aan xaggooda waxba layska saarin ciladuna maaha diinta ay haystaane waa iyaga iyaga ayaan toosnaan oo kuwii horena markay ku toosnaadeen ayay noqdeen khayr alumam wa qaadat alcaalam kuwa maantuna markay ka baydheen ayay noqdeen adcafa alumam wa adalla annaas waana dadka uun hadba sida ay yeelaan waxau yihi markaa fainahum maxaa yeelay saxaabadu qad shaahaduu lmukhtaara rasuulkii dadka laga doortay arkeenoo goobjoog u ahaayeen wacaayanu waxay arkeen alasraara asraartii qur'aanka iyo walanwaar nuurkii waxyiga ka soo ifayey wajaahaduu fillaah ilaahay dartii ayaanay u jihaadeen oo u dagaalameen xataa baana diinu lhudaa ilaa diintii hanuunku ay daahirtay oo caddaatay walxaal qad samaa diintaa hanuunkaee xaqii ay ka sara martay oo ka sarraysay aladyaana jamiica aladyaan diimihii kaloo dhan ay ka sarraysay waayo waa la nasakhay diimihii kaloo dhan ina diina cinda allah ina addiina cinda allahi alislaam yacni diinta ilaahay agtiisa laga aqbalaya ee muctabarka ihi waa diin lislaam waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin allah wuxuu yidhi islaamka diin aan ahayn qofka diin iyo dhaqan ka yeesha dee adduunka lagaga aqbali maayo aakhirana waa ku khasaaraya oo diinta xaqa ee la aqbalaya nebi moxamed dabadii sala allahu calayhi wasalam waa diin lislaam un oo adyaantii kaleo dhan iyada ayaa nasakday oo zuulisay waxa uu sheekhu yihi waqad ataa fii muxkami tanziili min fadlihi maa yashfi lilhaliili waqad ataa waxa ku yimid fii muxkami tanziili ay fi tanziili ay ilmunazal kan la soo dejiyey waa qur'aankee almuxkami ee la sugay la itqaaniyey khalalka iyo goldaloolada iyo gefka aan lahayn marka waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha ay tanziili lmuxkam waqad ataa waxa ku yimid fii muxkami tanziili ay fi tanziili lmuxkam qur'aanka la soo dejiyee la sugay ee muxkamka ah waxa ku yimid oo min fadlihim saxaabada fadligooda yani waxa qur'aanka ku yimid maa shay baa ku yimid kaasoo yashfii bogsiinaya lilhaliili ka buka ka yani haraadan ee u buka cilmiga iyo xaqa wax bogsiinaya oo ku filan ayaa ku yimid qur'aanka fadaa'il saxaaba waataynu hore usoo maray dee fadli waxa ugu filan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ammaanay oo uu taskiyeeyey yani qofka maanta haddii la yar ammaano waxaa laga yaabaa inuu kala batu ballaadho dee ninka ilaahay ammaanay maxaad u malaynaysa saxaabatu rasuuli illaah ilaahay baa ammaanay wsaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas muxamadu rasuulu اllah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujada ilى akhir اlaayaat laqad radia allahu can اlmu'miniin id yubaayicuunaka taxta اshajara yacni nusuustaas oo dhan axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulku muxuu lahaa laa tasubu asxaabii fawallaahi low anfaqa axadukum yani mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa marka yani nusuustaas oo dhan waxay tilmaamaysaa fadaa'ishii saxaabada ilahay inuu raalli ka noqday inay ahaayeen khayru lquruun in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ammaanay wakadalika jacalnaakum ummata wasata marka waxau yihi waqad ataa fii muxkami tanziili waxaa kitaabka munazalkee la sugay ku yimid min fadlihim saxaabada fadligooda waxa qur'aanka kaga yimid oo ku soo arooray maa yashfi wax bogsiinaya lilhaliili ka buka ee haliil aslu lhaliil waa alcadshaan ka haraadan weeyi laakiin imika yacnii waxa ku habboon shifaaga maradkaa ku habboon ilan xanuun baa laga bogsadaa marka imika maa yashfi waxa ku habboon in lagu macneeyo lilhaliili ay lilmariid wax qofka buka dee uu ku bogsanayo qofka u buka dee xaqii inuu ogaado baatilkana uu ka baydho laakiin aslulhaliil waa cadshaan yacni ka haraadan haddii markaa yani haraadka lagu fasirana waxa uunu noqonayaa maa yashfii lilhaliil ay min alhaliil wax qofka ka shaafinaya oo ka bogsiinaya haraadka macnaha wuxuu ku oonbaxayo oonkana maxaa looga jeedaa un dee jahliga qofka iyo mugdiga iyo madowga uu ku jiro marka fadaaisha saxaabada qur-aanka waxaa ku soo aroortay qofka haraadan ee jahligu uu kaga jiraa wuxuu kaga oonbaxayo ayuu noqonaya lakiin ibnu cuthaymiin wuxuu rajaxay in haliil imika looga jeeda maadaama ay ka horeyso yashfi ay lilmariid wax qofka bukaa ku bogsanayo macnaha kaafinaya oo ku filan qofka waqad ataa waxaa ku yimid fii muxkami tanziil yacni kitaabka munazalkee la sugay min fadlihim saxaabada fadaaishooda waxa qur'aanka ku yimid maa yashfii wax bogsiinaya lilhaliili ay ilmariid ka buka wax bogsiinaya wa fi laxaadiii axaadiidana waxaa ku soo arooray iyo wa fil aathaari raadadkii iyo aathaartii salafka laga soo wariyey saxaabadii waman tabicahum biixsaan iyo wa fii kalaami alqowm yacni qoomka waa a'imadii iyo muxadisiintii fuqahadii culimadii islaamka muminiinta oo dhan yacni dadka mu'miniinta ah culimmadoodii iyo a'immadoodii hadalkoodiina waxa ku sugan iyo wal ashcaari gabayadii dadka mu'miniinta ah ay ku gebiyeen ammaanta asxaabta waxaa ku sugan maa qad rabaa wax ka zaa'id noqdoo ka fara batay min an yuxiita nadmii gabaygaygani inuu koobo can bacdihi barhkii ka fara batay hadda dee dhammaantiina maxaad u malayn dhammaantiina hadalkiisa badaa yacni waxaa ku soo arooray kalaamkii culimada iyo gabayadii shucarada iyo axaadiidii rasuulka iyo aahaartii salafka wax nadmigaygan buu safaarini leeyahay gabaygaygan gaabani yacni wax ka ziyaado noqday inuu gabaygaygan bedhkii u koobo oo iska dhaaf inuu wax alla wixii ku soo arooray gabaygaygani u koobo eh xataa bedhkii ayaanu koobi karayn farabadnaanta waxa ku soo arooray e faqnac waxaad ku qanacdaa ood ku kaaftoontaa intaa yar qanaacada waxaa la yidhaha arridaa bilyasiir wax koobanood ku kaaftoonto e faqnac intaa yareen kuu sheegay isaga kaaftoon oo wakhud qaado can cilmin cilmi adoo ka duulaya iyo yaqiin qaado yacni waxaan kuu sheegayaa mugdi iyo muhmal iyo madmadow wuxuu ku jira ma ahee waa wax cad oo cilmi iyo yaqiin ku dhisane qaado marka axaadiia waxaa looga jeedaa ma udiifa lirasuuli sal allahu alayh wasalam xadiidka marka la ilaaqo oo wixii rasuulka ka sugnaaday aahaartana ma udiifa ligayrihi wixii rasuulka cidaan ahayn loo tiiriyo ayaa la yidhaahdaa cinda alilaaq haddii rasuulka loo jeedo waa in la qaydo laakiin cinda alilaaq xadiidna waa wixii rasuulka loo rafci loo tiiriyo aharna waa wixii hayrkii loo tiiriyo saxaabadii iyo man tabicahum biixsaan kalaamu lqowm wuxuu uga jeedaa a'immadii iyo culimmadii raasikhiinta ah waxay ka yidhaahdeen ammaanta ay asxaabta ammaaneen ashcaartana dee dadka mu'miniinta ah shucaradoodii sidii xasaan ibnu haabit iyo cabdilaahi ibnu rawaaxa iyo cabdilaahi ibnu rawaaxa iyo kacb ibnu maalig iyo xasaan ibnu haabit shucaradii saxaabada iyo raggii ka dambeeyey wixii ay ka yidhahdeen ammaanta asxaabta ayuu uga jeedaa marka khulaasada waxa uu ku leeyahay yacni waxaa ku soo arooray kitaabka qur'aanka ah wax qofka u buka bogsiinaya oo ku filan oo dee nusuustii aynu akhriyanay ayaa ka mid ah ee fadaaisha saxaabada ilaahay ku ammaanay asxaabta kadalik axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam axaadiida aynu akhriyanay ay ka mid tahay laa tasubu asxaabi kadalika aahaartii selafka ka soo aroortay yacni in badanoo ka mid ah ayaa selafku ay ku tilmaameen saxaabada fadligooda iyo sharaftooda iyo maqaamkooda sare kadalik yacni shucarada ama kuwii saxaabada ha ahaadaan ama kuwii ka dambeeye yacni wax fara badan ayaa ashcaartooda ku soo aroortay ammaanta asxaabta marka wuxuu safaariin yidhi yacni waxaa nusuustaa iyo aahaartaa iyo shucarada kalaamkooda waxa ku sugan wax ka fara batay nadmigaygu inuu koobo xataa berhkii iska dhaaf kulligii inuu berhkii koobo oo xataa waxaa nadmigaygu yani ka caajiso uu kari waayey waxaa soo arooray barh ka mida inuu koobo wax yar oo intaa yaren kuu tilmaamay mooyaane marka waxa uu yidhi intaa yar iskaga qanac yaqiin iyo cilmina ku qaado shaikhulislaam kama fi lwaasitiya waxa uu yidhi waman nadara fii siirati اlqowm bicilmin wabasiira wma mana allahu calayhim bihi min alfadaa'il calima yaqiina anahum khayru اlkhalqi bacda alanbiya laa kaana walaa yakunuu miluhum laa kaana walaa yakunuu miluhum waanahum hum اsafwaة min quruuni hadihi اlأuma alatii hiya khayru اlأmami waakramuha calى اllahi tacala waxa u yihi shaikhu lislaam wman nadara fii siirati اlqowmi bicilmi wabasiira wmaa mana allahu calayhim bihi min alfadaa'il ruuxa yacni u dhabagalee u fiirsadee si wanaagsan cilmi iyo aqoon ku fiiriya ku eega yacni qoomka siiradoodii iyo dhaqankoodii iyo ilaahay fadaaisha uu ku galladaystay qofka u fiirsadaa calima yaqiinan anahum khayruulkhalqi bacda alambiya wuxuu dhab ahaan u ogaanayaa inay yihiin ambiyada dabadeed kuwii ugu khayrka badnaa waa asxaabta ah laa kaana walaa yakuunu miluhum inaanay dhacayn oo aanay jirayn yacni inaanay horena u dhicin dibna aanay u dhici doonin iyagoo kale bacda alambiya oo wax iyaga la mid aanu jirin wa anahum hum asafwatu min quruuni hadihi اlumma alatii hiya khayru اlumami waakramuha cala اllahi tacaala waxaa kaluu ogaanayaa inay yihiin yacni qarniyadii ama quruuntii ummadda nebi muxamed kuwoodii ugu saafisanaa ee laga dhex doortay inay yihiin ummaddaasoo ah umamka tii ugu khayrka badnayd ilaahay agtiisana ugu karaamada iyo derajada badnayd waxa uu yihi wa fi laxaadiii axaadiiana waxaa ku sugnaaday iyo wa fil axaadiia rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo wa fil aaahaari raadadka iyo aaahaarta selafka laga soo naqliyey iyo wa fii kalaami alqowm qoomka hadalkooda waxa ku sugan macnaha dadka mu'miniinta ah ee culimmadoodii iyo a'immadoodii iyo muxadisiintoodii iyo fuqahadoodii hadalkooda waxa ku sugan iyo walashcaar dadka mu'miniinta ah gabayadooda kuwoodii shucarada ahaa gabayadooda waxa ku sugan maa shay baa ku sugan waxaasoo dhan shaygaasoo qad rabaa ka fara batay min an yuxiita inuu koobo nadmi gabagaygani can bacdihi barhkii ka fara batay yacni waxaa ku sugan wax ka fara batay nadmigaygani inuu koobo xataa barhkii ka fara bato xataa barhkii uu koobi kari waaye oo macnaha wuxuu ku leeyihi yacni hadalkaas soo arooray wuxuu ka fara batay nadmigaygan wuu dee wuu ka fara badan yahay oo wax nadmigaygani uu koobi kara ma aha iskana dhaaf inuu dhammaantii koobe eh xataa barhkii inuu koobo ayaanu karayn oo uu ka fara batay ee faqnac haddaba ku qanac intaa yareen kuu tilmaamay waa ishaare eh waxaana la yidhaahdaa allabiibu takfiihi lishaara qofka caaqilka ah in farta loogu fiiqo waxa lala doonayaa ku filan farfiiq iyo tilmaan dee inta kale isagaa garan markaa faqnac ku qanac intaa yar oo wakhud qaado can cilmin adoo cilmi iyo yaqiin ka duulaya oo mugdi iyo madmadow aan ku jirin waxa uu yihi waxdar min alkhawd aladii qad yusrii bifadlihim mima jaraa low tadrii fainahu can ijtihaadin qad sadar faslam adala allahu man lahum hajar halkana sheekhu wuxuu ka galay shay ka mida muctaqadka ahlu sunnaha ee ugu muhiimsan oo ah yacni awalan in saxaabada cumuuman maadaama ilaahay guud ahaan u ammaanay raallina uga noqday lana taskiyeeyey yacni ruuxa mu'minkii inuu walaa iyo xidhiidh guud u yeesho saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayh jeclaado ammaano difaaco wixii dhexdooda fitan dhacdayna uu afkiisa ka haysto maadaama ilaahay gacmahaaga ka ilaaliyey afkaagana inaad ka haysato oo macnaha dee waxa weeyaan cuثmaan ibnu cafaan alkhaliifat الraashid markii la dilay dee fitan ayaa dhacay oo dee saxaabada rasuulku ilan bashar bay ahaayeene waxa weeyaan mucaawiya oo zubayr iyo caaisha iyana ay la socdeen oo ay xaggiisa ahaayeen iyo cali bnu abi aalib iyo saxaabadii cali la socotay yacni dhexdoodii fitan baa dhacay oo yani asxaabu mucaawiya waxay dalbayeen dhiiggii cuثmaan ciddii faraha la gashay in lasoo qabto o la qisaaso cali bn abi aalibna alkhaliifaة الraashid wuxuu u arkayay isagoo ku ijtihaadaya un sida sawaabka ah in wakhtigaas aanay munaasab ku ahayn oo xilli fitna ay tahay xataa haddii la qabtana dilkoodu darar ka weyn uu ka dhalanayo ayuu isna u arkayey taasi markaa waxay dhalisay dee inay isku dhacaan iyagoo labadaba saxaabo ah oo sharaf iyo fadli badan in haddana fitan iyo dhiig iyo dil u dhaco kulligoodna waxay ahaayeen mujtahidiin oo saxaabada labada dhinacba wixii ka dhacay wuxuu ku dhacay can ijtihaad laakiin dee idaa xakama alxaakim faاjtahada faasaab falahu ajraan wain akhطa falahu ajrun yacni xaakimku marka uu xukumo yacni kii munaasacaadka iyo dooda kale xukumaya ha noqdo ama dee qofka cilmigiisa iyo masalada fatwoonaya yacni qofkii marka uu shay xukumo ee uu ku ijtihaaday isagoo ehel u ah dee ijtihaadkii cilmina u leh dabeed xaqii u asiibo laba ajar buu leeyihi ajarkii ijtihaadka iyo ajarka isaabat اlxaq haddii isagoo ijtihaadoon waxba aan la hadhin u khaldamana falahu ajrun yacni ajarkii ijtihaadku leeyihi kii sawaabka haddii uu waayo dee xaqii aan u haleelin laakiin ijtihaadkaa uu sameeyey maajuur buu ku yihi caqiidada ahlu sunnuhu waxay tahay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim labada arafba kaanuu mujtahiduun kaanuu mujtahidiin yacni waxay ahaayeen kuwo mujtahidiina oo ku ijtihaadaya ama ku dadaalaya sida sawaabkee saxda ah inay gaadhaan dagaalkooda iyo isku dhacoodu hawo kumuu salaysnayn kursi iyo mansib iyo maamul gaadhna kumuu salaysnayn daraf walba xaqa inuu uhiliyuu doonayay marka labada daraf kii xaqa asiibay waa mujtahid musiiboo lahu ajraan kii xaqa gafayna waa mujtahid mukhti ahoo falahu ajrun marka dhammaantood waxay u dhaxeeyaan un beyna ajrin wa ajrayn waxaanaynu ictiqaadsannahay cali bnu abi aalib iyo asxaabtiisu inay sawaabka uga dhowaayeen mucaawiya iyo asxaabtiisa waayo nebigu sala allahu alayh waslem wuxuu yihi wayxa camaarin taqtuluhu alfi'atu albaaqiya yacni camaar muxuu nebigu sheegay fi'ada yacni gar daran ee imaamka xaqa ah ku baxday inay dili doonto oo camaar uu ku dhiman doono gacanta ayo gacanta alfia albaaqiya camaarna yaa dilay dee asxaabu mucaawiya marka xadiidka maxaa ka cad in cali iyo asxaabtiisu ay sawaabka uga dhowaayeen mucaawiya iyo asxaabtiisa mucaawiya asxaabtiisuna ay ahaayeen dee kuwii cali ku baxay oo khilaafada xaq u lahaa yacni musiibna ku ahaa mas'aladan iyagoo labadooda mujtahidiina haddana yani sawaabku wuxuu jiray jaanibka cali bnu abi aalib calaa kullin wixii haddaba wakhtigaa bacda maqtali cumaan wixii fitan dhacay ahlu sunnaha muctaqadkoodu waxa weeye an naskuta camaa jaraa bayna asaxaaba inaynu afkeenna ka haysanno wixii saxaabada dhexdooda dhacay waayo saxaabadu waa dad ilaahay ammaanay waa dad rasuulkii ammaanay waa dad fadaa'il iyo xasanaad tiro badan leh oo xataa gaf hadduu ka dhaco xasanaadkooda faraha badan li u maydhayo oo in lasoo hadal qaado lagu ceebeeyo aanay ahayn cumar ibnu cabdilcasiis ayaa mas'alada dee fitanka bacda maqtali cumaan iyo wax laga weydiiyey marka wuxuu yidhi tilka dimaaun kafa allaahu yadaya canha wa ana akrahu an uqmisa lisaanii fiiha akhrajahu bnu sacdin fi abaqaat wuxuu yidhi tilka dimaaun kafa allaahu yadaya canha yani taasi waa dhiigag ilaahay gacmahayga ka ilaaliyey buu yidhi oo farahayga lamaan gelin waana akrahu an uqmisa lisaanii fiiha maadaama ilaahay dhiiggaa gacantayda ka ilaaliyey carabkayga inaan geliyana waan ka dhowraya oo waan ka ilaalinaya waa muctaqadka ahlu sunnaha marka ahlu sunnuhu waxay qabaan wixii saxaabada dhexdooda dhacay in laga aamuso oo aan lagu ceebayn imaamu axmed ibnu xambalna waxaa lagu yidhi ma taquulu fima bayna caliyin wamucaawiya raximahum allah faqaala ma aquulu fiihima ila alxusna raximahum allah ma odhanayo buu yidhi labadoodaba mucaawiye iyo cali ilaa wanaag mooyaane labadoodaba ilahay ha u naxariisto markaa taasi waxay daliil u tahay hadalkaasina waa fi sunna lilkhalaal taasi markaa waxay daliil u tahay in muctaqadka ahlu sunnuhu saabiqan wa laaxiqan u ahaa saxaabada wixii dhexdooda dhacay in laga dhowrsado oo sida gacmahaaga ilaahay uga dhowray carabkaagana aada uga dhowrto waayo dee firaqa alfiraqu daalla khawaarijta iyo shiicada iyo dee way dhex dhumbadeen qaar gaalaysiiya saxaabadii qaar waxa weeyaan ku ceebeeyo ku caaya yacni waxa weeyaan firaqu daalla iyagu afkooda iyo adinkooda midna kamay dhowrin saxaabada sharaftoodii iyo fadligii saxaabadu ay lahayd ibnu rajab alxambali fii muqadimati kitaabihi alqawaacid waxa uu yidhi almunsifu man ikhtafara qaliila khaطa'i اlmar'i fii kahiiri sawaabih qofka cadaaladda lihi almunsif saaxibu اlcadl waa man ikhtafara qaliila khaطa'i اlmar'i fii kahiiri sawaabih waa ka qofka gefkiisa yar ku dhaafa sawaabkiisa iyo xasanaadkiisa badan ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wanaagu yacni wuu masaxaa xumaanta marka haddee qofku fii baxri xasanaati xasanaadkiisaa badda ah qofka saaxibuulixsaan ayaa dee lagu maydhayaa xataa sayi'a hadday ka dhacdo oo ay sayi'a tahayba ahlu sunnahana yacni waxay ku dhaqmayaan qowl اllahi caza wajal wاladiina jaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wliikhwanina اladiina sabaquuna biاliiman wlaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim yacni kuwii dabadood yimid saxaabada waxay odhanayaan ilaahay ou annaka iyo walaaladayadii iimaanka iyo islaamnimada nooga soo horeeyey ilahu noo wada dembi dhaaf quluubtayadana kuwa allahayow xiqdi iyo xasad iyo hili ha u gelin yani aayaadkaasay ku dhaqmayaan markaa saxaabada rasuulka yani kuwii ka dambeeyey way u ducaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u baryayaan waanay ammaanayaan mana ceebaynayaan waxay ku dhaqmayaan hadalkuu nebigu yidhi laa tasubuu asxaabi war asxaabtayda ha caayina markaasaynu hore usoo tilmaannay saxaabada in lagu caayo wax diintooda iyo cadaaladooda waxyeelaya maadaama saxaabadu ay yihiin nebi moxamed asxaabtiisii kuwii nebi moxamed diintii lagu soo dejiye ka soo naqliyey maadaama ay yihiin cadaaladooda iyo naqligooda iyo diintooda wax dhaawacaya qofka saxaabada ku caaya waa gaalnimo waayo ceebaynta saxaabada lagu caayaya arrintaas maxay soo gaadhaysaa dee diintii in la ceebeynayo la caayiyo soo maaha dee diintoo la caayana soo gaalnimo maaha diinta diinta ciddii soo xambaartay soo naqlisay soo gudbisay haddii la caayo iyadu may nabadgelaysa idan yacni cadaaladooda iyo diintooda wax dhaawacaya ciddii saxaabada ku cayda waa gaalnimo laakiin waxaynu sheegnay afraaddooda iyo aaxaaddooda yacni aaxaadu saxaaba yacni afraad saxaabadii ka mid ah qofka dee waxyaabo kaleoo shakhsiya ku caaya yacni fulay buu ahaa ma dhiiranayn ma cilmi badnayn waxyaabo noocaas ah waxaynu taasi waa faasiqnimo diinta kaga bixi maayo laakiin waa fisqi laakiin wixii diintooda iyo cadaaladooda taabanaya waa kufri akbar ah marka labadubana waa kufri laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen uun sabigoodu waa kufrie dee ima akbar wa ima asqar imaa inuu noqdo kii weynaaya dee xerada lagaga baxayey oo qofka cadaaladooda iyo diintoodii dhaawace waxyeela wa imaa inuu asqar noqdo oo wixii intaa ka sokeeya ciddii ku ganta ama ku tilmaanta waxa uu sheekhu yidhi markaa markaa dee saxaabada qofka afka la gaadhayaana laa yaduru ilaa nafsah waxaa la yidhi laa yaduru saxaaba nabxu lkilaab daruuraha dee cida ayadu waxba ma yeesho soo maaha aygaa halkaa kaciyaya daruuraha muxuu ka gaadhi ya marka yani qofka dee saxaabada wax ka sheegaya isaga unbaa laa yaduru ila nafsahu waxdar min alkhawd aladii qad yusri waxa uu yidhi sheekhu waxdar ka digtoonow min alkhawdi dhexgal saxaabada wixii dhex dhacay aada dhex gasho ka digtoonow alladii dhexgalkaasoo ama khawdkaasoo qad yusrii inuu hoos u dhiga laga yaabo ou xaqiro bifadlihim fadligii iyo dheeraadkay lahaayeen saxaabadu waxaad ka digtoonaataa saxaabada dhexdooda wixii dhacay inaad dhex gasho dhexgal fadligay lahaayeen wax u dhimi kara dhexgalkaasoo ah inaad dhex gasho mimaa kii jaraa dhexdooda dhacay low tadri haddaad garanayso cidhib xumada ka dhalanaysa dhexgalkaas waxa uu sheekhu ku yidhi ka digtoonow inaad dhumbatood dhex gasho wixii saxaabada dhexdooda dhacay fitan dhexgalkaasoo fadligii iyo sharaftii saxaabada wuxu dhimi kara oo isdiraagu waa xaqir waa yacni waa xaqirid ama tanaqus inaad hoosu dhigtood yacni waxa weeyaan aad nuqsaamiso dheeraadkay lahaayeen waxdar ka digtoonow min alkhawdi saxaabada dhexdooda wixii dhacay inaad dhex gasho ood xumaan ku dhex gasho iska ilaali alladii khawdkaasoo qad yusrii inuu hoosu dhiga laga yaabo ama uu xaqiro bifadlihim saxaabadu fadligay lahaayeen dhexgalkaasoo ah mimaa kii inaad dhex gasho jaraa dhexdooda dhacay low tadri war haddaad garanaysa cidhib xumada arrintaa ka dhalanaysa naftaada ka dhowr fa innahu maxaa yeelay dhexdooda saxaabada wixii dhacay qad sadara wuxuu ka soo fulay can ijtihaadin ijtihaad dee mujtahidkuna dee in asaaba falahu ajraan wain akhطa'a falahu ajrun faslam haddaba nabadgal oo war naftaada ka dhowr wixii dhexdooda dhacay inaad dhex gasho adalla allaahu alla ha dulleeyo man hajara qofka ka haajira lahum saxaabada safaariino wuxuu habaaray cidda saxaabada wax ka sheegta hijradana waxaa loo jeedaa sida ahlucilmigu ay tilmaameen dee iminka saxaabadii maba noola oo yacnii hijradii dee wuu ka tegay oo tarki bimacnaa inaanu salaami inuu kasii jeestay ma aha laakiin hijradu waa inaad nacdo ood ceebayso oonad jeclaan oonad soo dhoweyn ilan kullu haada waa waxa hajriga ka dhalanaya marka caydii iyo nacaybshihii iyo fogeyntii la fogeynayey weeyaan hajrigan waxa uu sheekhu yidhi fainahu maxaa yeelay saxaabada dhexdooda wixii dhacay fitan qad sadara wuxuu ka soo fulay can ijtihaadin dadaal mid walba xaquu ku dadaalayay mid hawo ku socday ma jirin saxaabada mid walba xaqa u hiili unbuu islahaa ee faslam war nabadgal oo hoy naftaada waxaad ka dhowrtaa dhexdooda wixii dhacay inaad dhex gasho ood carabkaaga iyo afkaaga dheer la gasho iska ilaali ilaahay baa nimankaa ammaanay afkaaga ka ilaasho waxa uu sheekhu yidhi isagoo habaaraya saxaabada ninka wax ka sheega adalla allaahu allaha dulleeyo man ruux hajara ka hijrooda lahum saxaabada ceebeeya naca yacni waxa weeyaan colaad u qaada waa sida dee khawaarijtii iyo nawaasibtii iyo kuwa nacay allaha dulleeyo ahlulbidaci waxa uu yidhi wabacdahum saxaabada dabadood ilan fadligii asxaabtu ka soo warramay wuxuu yidhi wabacdahum saxaabada dabadood faataabicuuna taabiciintii ayaa axraa u mudan bilfadli fadliga taabiciguna waa man saxiba asaxaabiya yacni saxaabiga kii la saaxiibee cilmiga iyo camalka kala kulmay taabici baa laydha taabicu taabiciguna waa kii taabiciga la kulmay cilmiga kala kulmay waxa uu sheekhu yidhi markaa wabacdahum saxaabada dabadood faataabicuuna taabiciintu axraa iyagaa u mudan bilfadli fadliga oo dee iyagaa ku xiga uma taabicuuhum dabadeed taabiciintaa kuwii sii raacay wanaagga ku raacay ayaa kusii xiga waa atbaacu taabiciintii eh dururan ay jamiican dhammaantood macnaha wuxuu tilmaamayaa uun dee khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum xadiidkuna alfaad badan buu ku soo aray khayru nnaas khayru ummati khayru lquruun laakiin lafdiga khayru lquruun ayuunbuu sheekhulalbaani yidhi lafdigaasi haabit ma aha laakiin khayru nnaas ama khayru ummati wa bacdahum saxaabada dabadood fataabicuuna taabiciintu axraa iyagaa u mudan bilfadli fadliga oo saxaabada ku xiga uma taabicuuhum dabadeed taabiciintaa kuwii iyaguna sii raacay ee wanaagga ku raacay ayaa ku sii xiga waa atbaacu taabiciintii eh dururan dhammaantood wallahu aclam